جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo maamulka donald trump ayaa kala ceeriyey dhammaan shaqaalihii ka shaqaynayay idaacaddii codka maraykanka ee islaamka la dagaalami jirtay diyaaradaha dagaalka sahyuuniyadda yahuudda ayaa silsilada duqeymaha ka geysatay magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baae maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qaybgalay munaasabad bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka khaliil ibnu axmed al faraahidi ee degmada buqa qable ardayda rawdada almanhal ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan ahmiyad intee leeg ayay luuqadda carabiga u leedahay bulshada soomaaliyeed ee muslimka جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labada bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maamulka donald trump ayaa kala ceeriyey dhammaan shaqaalihii ka shaqaynayay idaacaddii codka maraykanka ee islaamka la dagaalami jirtay warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba isagoo fulinaya mid ka mid ah ballanqaadyadiisii ahaa inuu meesha ka saarayo wax walba oo hoos u dhigaya dhaqaalaha maraykanka ayuu saliibiga donald trump gebi ahaanba albaabada isugu laabay idaacaddii ugu afka dheereed ee ameerika ay kula dagaalami jirtay muslimiinta qaraar ka soo baxay xafiiska trump ayaa lagu kala ciiriyey dhammaan shaqaalihii idaacadda codka maraykanka tallaabadan lagu hakiyey shaqadii idaacadan oo afaf kala doon oo ku hadli jirtay ayaa bilaabatay bishii maarso ee lasoo dhaafay kolkaas oo gebi ahaanba la demiyey qalabkii idaacadda shaqaalahana la jaray lacagihii mushaaraadka ahaa oo ay qaadan jireen arrinta cusub ayaa ah in hadda idaacadda gebi ahaanba lagu kala tegay oo la kala ciiriyey dadkii ka shaqaynayey sida ay sheegayaan qaar ka mid ah wariyaashii ka shaqaynayay laanta afka soomaaliga ah baraha bulshada ayay cumaladii idaacadan ka howlgelayay ku soo bandhigeen muuqaalada iyagoo laga sii ceyrinayo xaruntan oo ay tobannaan sano ka shaqaynayeen waxayna muujiyeen siday uga xun yihiin waxa ku dhacay daartan weyninka badanood ujeedaan waa bildhinkii v o eda ee magaalada washington d c saddexiyo toban sano ayaan aniga ka shaqaynaya qaar ayaa dadka soddon sano ka shaqaynaya ku dhowaad iyo ka badanba marka dadkii v o eda sida loo xiray dhammaan laamaheeda afartan iyo sagaalka luuqadood somaali serviska ee qayb ka ahayd shaqaalihii qaybba maalin ayaa la diraya idaacadda codka maraykanka laamaheeda kala duwan gaar ahaan midda af soomaaliga ayay qawanadii ka shaqaynayay iyagoo og iyo iyagoon ogeynba diintooda iyo dadkooda kula dagaalamayeen labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxayna mikrofon u ahaayeen xamlada saliibiga ah ee lagu soo qaaday ummaddan saraakiil ameerikaana ayaa ku amreeyey shaqaalaha inay calooladooda ka qaataan dhismaha idaacadda waxaana la arkayey iyadoo boorsooyinkooda bannaanada lagu soo tuurayo qayb ahaan shaqaalihii joogtada ahaa ayaa halkan alaabtooda ka guranaya oo xafiisyadii banneynaya xafiisyadii ayaa la banneeyey marka koowaad shaqaalihii shaqada ayaa laga joojiyey marka labaadna xafiisyada ayay alaabtooda ka guranayaan kadibna dadka si toosa ayaa loo ruqseynaya ama loogu sheegaya in wakhtigooda shaqada halkan uu intaas ku egyahay lana xiray idaacaddii malaayiin muslimiina oo dadka soomaalidu ka mid yihiin ayay dhegahoodu ka nasanayaan beentii iyo buuhitaankii ay ku shubi jirtay idaacadda burburtay ee codka maraykanka idaacaddan laanta afka soomaaliga ayuu maraykanku hawada soo geliyey sanadkii labada kun iyo toddobadii waxayna la kowsatay duulaanidii saliibiga ahaa ee kufaarta afrikaanti oo ciidamada xabashida etoobiya kusoo qaadeen soomaaliya allaha fadligiis halka warbaahintii gaalada lagu kala tegey ayay warbaahinta islaamiga sii xoojinaysaa shaqada ay u hayso muslimiinta mahadsanid abushayba diyaaradaha dagaalka ee sahyuuniyadda yahuudda ayaa silsilada duqeymaha ka geystay magaalada sanca ee caasimada wadanka yemen sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan duqaymo aada u culus oo ay geysteen ciidanka maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada u ah dalka yemen ee sanca oo ay maamulaan wakiilada iiraan ee xuutiyiinta ciidanka milatariga yahuudda ayaa shaaciyey in weeraro culus oo jawaab celin ah ay ka fuliyeen gudaha dalka yemen ilaa wareedya ku sugan sanca ayaana soo wariyey in jugta qaraxyo xoogan laga maqlayay magaalada caasimadda ah kanaalka afar iyo tobanaad ee yuhuuddu leedahay ayaa sheegay in ciidankooda cirka ay bilaabeen weeraro ka dhan ah yemen sidoo kale ilawareedyo milatari oo yuhuudda ka tirsan ayaa janaalka labaiyo tobanaad u sheegay in weerarada dhacaya ee xidhiirka ah ay yihiin kuwa ay ciidankoogu kaga jawaabayaan duqeymaha xuutiyiinta yemen u adeegsadaan geentaalada iyo diyaaradaha nuuca aan duuliyaha lahayn ee ay ka geysanayaan deegaanada ay xooga ku haystaan sahayanada ilawareede ayaa soo sheegay in saddex ka mid ah weerarada ay ka dhaceen meel u dhow mandiqada cadan oo koonfur galbeed ka xiga caasimada yemen ee sanca janaalka afariyo tobanaad ee yuhuudda ayaa isna sheegay in weerarka ujeedkiisu ahaa beegsiga xarunta madaxtooyada sanca ee xuutiyiinta waxa ayna sheegeen in halkaas ay ku yaalaan goobo ciidan bakhaaro shidaal iyo laba xarumood oo koronto ah ila uu soo xiganayo telefishinka yuhuudda ee janaalka saddexiyo tobanaad ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada gumaystaha ay bartilmaameedsadeen saldhig gintaalada laga hago oo ku dhow madaxtooyada sanca warbaahinada taabacsan kooxda xuutiyiinta ayaa dhankooda sheegay in duqeynta yuhuuddu ku beegsatay xarunta shirkadda shidaalka ee sanca ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof halka shan kalena ay ku dhaawacmeen waxa ay sidoo kale warbaahinta xuutiyiintu sheegtay in kooxaha ka howlgala difaaca madaniga ah ay ku howlan yihiin sidii loo dimin lahaa dibka ka dhashay duqeymaha gumaystuhu ka geysteen koonfurta iyo galbeedka sanca mahadsanid khaalid dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka burjaad ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guriga degmada bardaalo uu ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ridada daraawiishta koonfur galbeed ee degmadaas murtadka lagu magacaabo xasan keeraad waa uuna ka badbaaday qaraxaasi maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladiinaya usoo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed xafladan ayaa gabagabo waheed dowla diini ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u soo gabagabeeyey ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada iyo wulaadda wilaayaadka islaamiga shabeellaha dhexe hiiraan iyo bokolla sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga wilaayada shabeellaha dhexe oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si adaah ula dardaarmay ducaadda wilaayada shabeellaha dhexe waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa mahadda ilaahay kadib maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dadaal weyn u galay sidii sare loogu qaadi lahay dacwada wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale waxaan idinkaga mahad celinayaa ololaha dacwo ee aada soo gaarsiiseen isla markii la xoreeyey wilaayada kaasoo ummadda wilaayadu ay ku diirsatay haddana socda muddo saddex bil ku dhow sidoo kale waxaa aan idinkaga mahad celinayaa ducadda tirada iyo tayada leh ee aada keenteen wilaayada degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda dhammaan iyo sidoo kale qalabka dacwo iyo gaadiid ee lagu soo qalabeeyey ducaaddan jazaakum allahu khayran wabasharakum allahu biljanna ducaadda waxaan leeyahay iyaga jazaakum allahu khayran soo dhawaada kusoo dhawaada wilaayada shabeellada dhexe oo idiin baahan kusoo dhawaada wada shaqayn iyo gacmo furan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa raadkii oo musab ibnu cumayr uga tegey madiine in ilaahay u arrin kale idinka waafajiyo halkan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaanna waxa uuna talooyin muhiim ah siiyey ducaadda wilaayada shabeellaha dhexe waxaan rabaa ee, waa un dardaaran waxa hadda aan meesha u istaagay dhowr qodob oo ay tahay inaan kaashanno raggan waa mas-uuliyiin waxaadna ku imtixaanan tihiin gaarsiinta dacwada allah dadka muslimiinta inaad gaarsiisaan wakhaasatan wilaayada islaamiga u xilsaaran tihiin oo ay shaqadiinnu tahay si ilaahay marka waxa aad wadaan uu idinla qabto oo uu miciinna u noqdo oo dadka ilaahay qalbiyadooda idin siiyo oo adinka ilaahay fahamkiinna uu kordhiyo waxa koobaad oo aan naftayda tiinab u dardaarmayo waa taqwa allahi subxaanahu wa tacaala acmaasha aad qabanaysaan u kaashataan ilaahay cabsidiisa waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra ilaahay baa idiin sahlayo idiin fududaynayo idiin furayo waxa aad kaashataan alla ka cabsi qodobka labaad oo aan isleeyahay kaalmuu noqon karaa waa isdareensiinta waxa dusha naga saara qofka haddaanu dareensanayn waxa uu sido waxaa laga yaabaa meeshii laga rabay inuusan ka soo bixin waxa aan rabo naftaydi tiinam inaan dareensiiyo waxaa weeye camalka aan wadnana kaalmada noqon karo inaan isdareensiino mas-uuliyadda dusha noo saara ammaanada qoorta naga saara waaliga wilaayada bokool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo sidoo kale munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u dareensiiyey ducaadda shabeellaha dhexe mas-uuliyadda adag ee dusha u saaran intaas kadib walaalayaal ee, xafladan waa runtii xaflad aad aan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo maxaa yeelay waa kitaabka ilaahay aa lagu cisaynayaa looga gargaarayaa marka ee, dacwada waa indhihii ummaddu waaye dacwada haddii kor loo qaado oo la taxfiisiyo oo la dhiirigeliyo oo maxaan ku idhahdaa ducaadii macnawiyaadkooda uu kor u kaco waxay ka dhigan tahay marka bulshadii inay wax weyn ay kusoo kordhinayaan jazaahum allahu khayra jazaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeesho aan kasoo qayb galo xafladan khitaamiga ah ee dowladaas lagu gebagabeynayo walaalayaal saan ognahay ee, waxaanu nahay dad ku taagan manhajkii nabiyllaahi moxamed sala allahu aleyhi wasalam nabiyllaahi moxamed sala allahu aleyhi wasalam wuxuu ahaa daaci ee, aayaddii waad garanaysaan inuu daaci ahaa rasuulka sala allahu aleyhi wasalama oo ummadda dadka ugu yeeraayay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacni annagan waxaanu nahay dadkii raacay nabiyllaahi moxamed sala allahu aleyhi wasalama marka waxaana laga rabaa in wadadaas iyadaha aan ku sugnaano mashaaqaadka iyo culaasooyinka iyo waxyaabaha dhibaatooyinka ee maaragtay lala kulmaayo in aan maaragtay ku sabarno aan ku dulqaadanno aan ka- aan ku adkaysano waa waxyaabaha marka maaragtay loo baahan yahay jazaakum allahu khayra jazaa maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si weyn u dardargelinaya dacwada iyadoona muddooyinkii dambe mas-uuliyiinta maktabka kormeer ku mareen wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhig cilmiyeed ah oo ka dhacday xarunta macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi ee degmada buqa qable sida warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay fatrada waxbarashada ee machadka barashada luqadda carabiga ah ee khaliil ibnu axmed alfarahidi ayaa waxay ka dhacday xarunta machadka ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda machadka barashada luqadda carabiga ee khaliil ibnu axmed alfarahidi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho فإن العربية هي لغة القرآن والسنة ولغة أهل الجنة في الجنة فهي لغة تطلبها الشعوب المسلمة وتحرصها على تعليمها لارتباطها بدينها وعباداتها فإن المسلم يستعينها على جميع الوسائل التعليمية فهي عزنا وشرفنا وقد اعتنت الأمة الإسلامية في سالف عهدها وخلفها باللسان العربي فكان لها العز والتمكين خذ مني تحية من قلب إلى قلب تحية أغلى من كل شيء تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنا أختي الكريمة كنا معا ندرس العربية في معهد خليل بن أحمد الفراهيدي للدفعة الثانية في محافظة بخا خبل لولاية هيران الإسلامية من أين كنت في العربية قبل بداية المعهد؟
أختي في الله كنت قبل بداية الدراسة لم أستطيع أن أتكلم العربية جيدا ولكن الآن تعلمت بحمد الله ومنه مفردات كثيرة وحوارات متنوعة حتى أستطيع أن أعبر الموضوعات وأتناقش مع من أريد بعد التحية ماذا عندك اليوم؟
عندي موضوع جديد يتعلق بالفتوحات في الولايات الإسلامية عامة كيف ترى إذا تحدثنا عن أحوال الفتوحات التي يشرفنا فتح المجاهدين في الأيام الأخيرة؟
أرى فكرة حسنة أن نتحدث فتح المؤمنين كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله من أين أنت؟ أنا من الصومال هل أنت صومالية؟ نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت؟
أنا سورية أنا من سوريا أهلا وسهلا maxaa lagu yidhaahaa afka carabiga baangad saaduurn maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa roog bisaadun maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa shallo bashdun maxaa afka carabiga lagu yidhaahaa sanseeri naamuusiyatun sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ah ee ardayda machadka luqa carabiya walaalayaal waa ashrafu luqaat waa luqatu lqur'aan waa luqatu laxaadiis annabawiya calayhi salaatu wasalaam waa luqatu ahlujanna waxa weeyaan sidaasa waxay ku tahay ashrafu luqaat barashadeeda dadka muslimiinta ah waxay ku tahay waajib inay bartaan luqada carabiga maxaa yeelay diinkii allah subxana wa taala noo soo dejiyey kitaabkiisii iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ku soo degeen oo ay ku qoran yihiin luqa carabiya marka haddii aan luqadii la helin oon luqadii la fahmin oon la baranin waxa weeyaan waa la lumayaa dadku ma fahmayaan macaanidii qur'aanka iyo macaanidii sunnada ma fahmayaan sidaas weeyaan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey ardayda machadka ah inay waxbarashada ku dadaalaan waxaan leeyahay horta luuqadda carabiga ha la adkeeyo xataa annaga odayaasha inaan u fariisano waaye waayo qofku hadduu wax aqrin kara nasiib ayuu leeyahay waxaan leenahay marka dad yahow luuqadda carabiga dagaal ayaa ku socda ilaa haddaa dagaal ku socda ku hore maaha kii hore oo dowladihii hore ay la dagaalameen hadda kii ka daranaa socda waxaa la rabaa in luuqadda carabiga lala diriro laga baabi'iyo ummadda laga tirtiro si loo iloobo luuqadda saxiixa ah ee afka hooyo afka hooyo af soomaaliga ay dhihi jireen qolyihii annaga waxna soo baray laakiin afka hooyo waa luuqaddii carabiga machadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi ee barashada luqadda carabiga ayaa ah machad hoostaga maktabka dacwada wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani ardayda rawdada almanhal ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya أمي وأبي موجة قلبي أمي وأبي دوما حبي أمي وأبي دوما قربي أمي وأبي مشعل دربي أمي من أجلي في تعبي waxay ahayd munaasabad kooban ay bandhig cilmiyeed ku sameynayeen arday da'yar ah oo wax ku barta rawdada almanhal ee hoos tagta macaadka qurduba farciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda da'da yar ee wax ku barta rawdada almanhal ayaa subax weliba u soo jarmaada sida ay wax ku baran lahaayeen qorista iyo akhrinta iyo culumta kale ee sharciga ah waxaana wax u dhiga haween maclimaad ah ugu horeyn mid ka mid a ardayda wax ku barta rawdada ayaa kelimad kooban ka jeediyey bandhig cilmiyeedka waxayna sharaxaad ka bixisay rawdada iyo waxyaabaha lagu barto فنحن طلاب بمدرسة روضة منهل لتعليم الصغار افتتحت هذه الروضة عام 1445 هجرية في شهر ربيع الأول تعلمنا في هذه المدة علوم مختلفة منها القراءة والكتابة وبعض الأذكار والأناشيد الإسلامية وأخيرا نشكر الله سبحانه وتعالى ثم المعلمات اللاتي بذلنا جهودا كثيرة ونقول لهن جزاكن الله خيرا جزاء ما هي العبادة؟
العبادة اسم جامع لما يحبه الله لماذا أرسل الله رسول؟
أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه ما هو فائدة التوحيد؟
فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكسير الجنود ما هي التوحيد؟
التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ما هو أعظم الذنوب عند الله؟
أعظم الذنوب عند الله الشرك بالله intaasi kadib ardayda ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho كمرات بالدين الإسلام الإيمان الإحسان ما هو الطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيل الله كم أركان الإيمان أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أحكام مستقيمة بالتوحيد من نون تسكن والتوحيد أربع أحكام فوق التبيين فالأول الإظهار قبل أن أفيد للحق ست رتبة وتعرفي الزجاج ثم عين عاء مهملة ثم غين غاء وثاني إدغام بكتب العطاء في أمل عنده خطبته من ربك ربي الله الذي خلقني ورزقني وخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وهو خالق كل شيء ورازقه بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك دين الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه وأهله ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله macadka qurdaba fadciisa degmada bu'aale ee rawdada hoos tagto ayaa soo saara jiil xambaarsan culuumta sharciga ah iyo weliba tan maadiga ah si lamida faracyada kala duwan uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu